caamilka caqliga lagu garanayaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa alibtidaa ku bilaabashada lagu bilowday weeyaane sax khabarka marfuuc buu ahaayo waa la rafcinayey waxaana rafcinayay oo ku camalfalayey yaa yaqaana hayo ya ya saxiix khabarka waa lag waa la rafcinayey waxaa rafcinaya oo ku camalfalayey mubtadaha mubtadaha ibtidaa ku camalfaloo rafciyey waa caamil macnawi ah khabarkana mubtadaha ku camalfalay waa caamil lafdi ah mubtada waa lagu hadlaya sidaa ayaan soo barannay haddaba waxaa jira arrintii sidaa ahayd oo mubtada in la rafciyo ibtida uu rafciyo khabarna in la rafciyo mubtada uu rafciyo arrinkii sidaa ahaa waxyaaba bedelayaa jira oo mubtadihii iyo khabarkii ayay kor ka gelayaan waa bedelaya magacii mubtadanimo iyo khabarnimada waa ka bedelayaan sidii loogu camalfalayay markii horena way ka bedelayaan qolyahan mubtadaha iyo khabarka inta ay galaan bedelayo saddex qeyb ayay u qaybsamayaan saddex qeyb ayay u qaybsamayaan qolo ka mid a mubtadihii way rafcinayaan khabarkiina way nasbinayaan waa qeybka hore qeybta labaad mubtadihii way nasbinayaan khabarkiina way rafcinayaan qaybta saddexaadna mubtadaha iyo khabarka labadaba way nasbinayaan meesha inaad si fiican u fahantaan ayaa la doonaya waxbaa isu yar ekaanaya mubtadaha ibtidaa rafcinayey oo uu rafcisnaayo ibtidaa caamil macnawi ayaa rafcinayay khabarkana uu rafcisnaayo mubtadaha rafcinayay arrintii sidaa ahayd oo mubtadaha in la rafciyo ibtidana u rafciyo khabarka in la rafciyo mubtadaha uu rafciyo arrintii sidaa ahayd ayaa mubtadihii iyo khabarkiiba waxaa kor ka gelayaa caamil ewel caamilka mubtadaha ku camalfalaya ibtiduu ahaaye caam oo caamil macnawi u ah caamil la arkayoo lagu hadlayaa horka geli mubtadihii marka u galo wuu bedelaya mubtadihiina wuu bedelay khabarkiina wuu bedelay caamilkaa mubtadaha iyo khabarka inta kor uu ka galo bedelayo saddex qayb ayuu u qaybsanay qaybta hore waa qayb mubtadaha rafcini khabarkana nasbini qaybna waa qayb mubtadaha rafcini kabar mubtadaha nasbini khabarkana rafcini qaybka u dambeeyaana waa qayb mubtadaha nasbinaya khabarkana nasbinaya labadaba nasba isugu daray su-aal ayaa kuu banaan meeshaasi inaad weydiiso maxay tahay waxaan idhahay saddexdan qayb qayb mubtadahay rafcini khabarkana way nasbini soo sidaa maahay oo mubtadahaasoo ewelba ma rafcisneyn mubtadaha way rafcini adiga leh mubtadahaasoo ewelba ma rafcisneyn kii la nasbiye alla sahaliyo waa la bedelay laakiin kii markii horeba sii rafcisnaa waa la rafciyo macnaheeda muxuu noqonaya si fiican ufahan mubtadaha ewel uu rafcisnaa dhag wey waa isla ogol lahay laakiin yaa rafcinay yaa rafcinay ibtidaa rafcinay sooma caamil macnawi ah qolyahani ibtidihii bay meesha ka tuurayaan rafcadii ibtidaha u watayna waa tuurayaan ibtidihii iyo rafcadiisiiba daaqadhay ka wada rigaya rafca ayaga ay wataan oo tii ibtidaha aan ahayn ayaga ay leeyihiin ay saarayaan marka toodaa ka xoog badan kana adag waayo tooda caamil lafdi baa keenaya caamil lagu hadlayaa keenaya mihaal yaraan ku siiyo zaydun qaa'imun waxaan ku soo marnay zaydun mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii akhirihi soo sidaa ubaana soo mari qaa'imun khabarulmubtada'i marfuucun bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii akhirihi sidaa ayaan kusoo marnay soo dhagmahay zaydun qaa'imun oo mubtade iyo khabar ah kaana horka mari wuxuu noqonayaa kaana zaydun qaa'iman zayduntii mubtadihii rafca loo dhiibay qaa'imantii khabarka ahaydna waa la nasbiyey kaanadaana waxaa samaynaya kaana zaydun qaa'iman waxaan leenahay zaydu waagii hore wuu rafcisnaayo ibtidaa rafcinaya soo sidaa ma ahayn kaanaa timid maanta kaana haddii ay timid ibtidihii way tuurtay rafcadiisiina way tuurtay labadaba daaqaday ka tuurtay rafca iyada ay wadato kaanadan rafca ay iska leedahay yay saartay zayd zaydun mubtaduu ahaan jira sooma ahayn maanta mubtada laguma sheegi karo magacii xataa waa bedeshay haragay ka fiiqday magacii way ka bedeshay saxiix mubtada laguma sheegi karo maxaa la yidhahdaa ismu kaana la yidhahdaa maanta oo waxaan leenahay kaana ficlu maadin mabniyu cala fatxati la maxala lahu min alcraab zaydun ismu kaana marfuucun bikaana wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri zaydun ismu kaana marfuucun bikaana kaanaa rafcin haysa ya waagii hore ibtidaa rafcin jiray ibtidihii iyo rafcadiisiiba waa la wada tuuray kaanaa meesha timid kaanaa rafca ku dhejisatay war ma fahamna bas ma adna fahmin dawaadix maaha waayahay qolyahan cawaamisha ah ee mubtadaha iyo khabarka inta ay kor ka galaan bedelaya saddex qayb bay u qaybsamayaan qayb mubtadihii way rafcinayaan khabarkiina waa nasbinayaan magaciina waa ka bedelayaan qaybna mubtadahay nasbinayaan khabarkana way rafcinayaan magaciina waa ka bedelayaan qaybna mubtadaha iyo khabarka labadaba nasbay isugu darayaan magaciina waa ka bedelayaan intaan isla fahmin intaas soo wada baabulcawaamili kuwii camalfalayay ayuu u baab yahay cawaamishii addaakilati gelayey cala lmubtadayi mubtadaha iyo walkhabari khabarka kor ka soo gelay wahiya cawaamisha alaaatu ashyaaa saddex shay wey saddex siday wax kala camalfalaan buu ujeedaa kaana iyo wa aqwaatuhaa kan u hore waa kaana iyo walaalaheeda wa inna wa aqwaatuhaa kan labaadna waa inna iyo walaalaheed wa danantu wa aqwaatuhaa kan saddexaada ugu dambeeyaana waa danantu iyo walaalaheeda saddexdan qolan qolo walba sibay u camalfali isagaaba soo wadaay fa amaa kaana wa aqwaatuhaa kaana iyo walaalaheeda fa innahaa kaana iyo walaalaheeda tansibu tarfacu waxay rafcini alisma ismigii way rafcini wa tansibu waxay nasbini alkhabara khabarkii ayay nasbini fiiri kaana iyo walaalaheeda ugu horreeyey sooma ahayn wuxuu ka bilaabayba kaana iyo walaalaheeda tarfacu lisma tarfacu mubtadaa kuba leh mubtada meesha ma yaalla maanto mubtadanimadii waa laga tuuray magaciina waa laga bedelay ismu kaana loo yaqaanaa magacii ismu kaana kaana ismigeedi waay soo dhag maaha mar haddii ismu kaana la yidhaahdo lama dhihi karo tarfacu mubtadaa mubtada meesha ma yaallo iyadaa ka bedeshay magacii tarfacu lismaad leedahay war ma fahatay ismigii ayay rafcini ismiga lagu sheegaya mubtadihii weeye laakiin mubtadanimadii ayaa laga bedelay magaciyaa loo bedelay camalfalkiina waa loo bedelay oo iyadaa ku camalfalaysa wa amaa kaana wa akhwaatuhaa fa amaa kaana wa akhwaatuhaa kaana iyo walaalaheeda fa inahaa kaana iyo walaalaheeda tarfacu waxay rafcini alisma ismigii way rafcini wa tansibu waxay nasbini alkhabara khabarkeediina way nasbini wahiya kaana iyo walaalaheedana dhegta raarici waa meeqa kam shan miya haddana ku dar maxay soo noqdeen toban miya ku sii dar saddex iyo toban ficli wey kaana iyo walaalaheeda uu ku tirin rabo waa saddex iyo toban ficli ilaa xifdisaa la doonaya marka wahiya kaana iyo saddex iyo toban kaba waa ficli xarafna kuma jiro ismina kuma jiro waa wada ficli wahiya kaana iyo walaalaheeda kaana weeye waa amsaa weeye waa asbaxa weeye waa abxaa weeye waa dallo weeye waa baato weeye waa saaro weeye waa layse weeye wamaa zaalo weeye wamaa faka weeye wamaa fatia weeye wamaa barixa weeye wamaa daamo weye waa meeqa saddex iyo tobankaa ficli wey saddex iyo tobankaa ficli ayaa kaana wa aqwaatuha laisku yidhaahdaa indhahaba haddii aad saarto saddex iyo tobankan ficli mubtada iyo khabar ay ku jiraan mubtada iyo khabar ayay daraq leeyihiin oy gelayaan ko mubtadihiina waa rafcinayaan magaciina waa ka bedelayaan ismukaana waa qaati ayay u bixinayaan khabarkiina nas bay ku dhejinayaan magaciina way ka bedelayaan oo khabarukaana waa qaati bay u bixinayaan soo dhag maaha waa saddex iyo tobankaa ficli iska xifdi wax la xifdin weynaya maaha fainahaa tarfacu way rafcini alisma watansibu lkhabara wahiya kaana wey kaana amsa asbaxa adxa dalla faata saara intaa meeqaa wey waan ku celinayaa tiri kaana amsa asbaxa adxa dalla baata saara meeqa wey toddoba ma tahay laysada ka reeb toddobada kale waa isku macno kaanay la macno yihiin kaana wuu ahaaday amsa wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday adxa wuu ahaaday dalla wuu ahaaday baata wuu ahaaday saara wuu ahaaday waa isku macna dhamaan kaanay la macno yihiin faasbaxtum binicmatii ikhwaanan ayad qur-aanayso maaha asbaxtum waxaad ahaateen wy ikhwaana walaalaad noqoteen dalla wajhuhu muswaddan soo aayad qur-aani maaha dalla wuxuu ahaaday wey wajhuhu wejigii muswaddan mid madow laysada mooye inta ka hore toddobadaa ka horeysaayo toddobadaa kaanay la macno yihiin kaana wuu ahaaday amsa wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday adxa wuu ahaaday dalla wuu ahaaday baata wuu ahaaday saara wuu ahaaday soo dhag maaha laysa ma ahaanin wey waa wax la diidan yahay laysa ma ahaanin soo dhag maa afarta layse ku xigtaana waa isku macno iyagana maa zaala ay la macno yihiin afarta ku xigta maa zaala kama uusan zuulin waman faka kama uusan zuulin wamaa fasiya kama uusan zuulin wamaa barixa kama uusan zuulin maa zaalay afartaas isku macno yihiin layse macnaheeda waa gooni toddobada horena isku macnay ahaayeen afartan layse ka dambaysaana waa isku macno oo maxay yihiin kama uusan zuulin baad leedahay maa zaala kama zuulin man faka kama zuulin maa fatia kama zuulin maa barixa kama zuulin lan nabraxa calayhi caakifiin soaayad qur-aani maha lan nabraxa ka zuuli mayno caakifiina kuwa ku neg inaan nahay adeegi dibiga inaan caabudayno maba iska daynayna yidhahdeen walaa yazaaluuna mukhtalifiina so aayad qur-aani maha walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan tallaahi taftaw fatiyaa mudaariceeda wey tallaahi taftaw laa taftaw ka zuuli maysid wey waa isku macno intaas ha gara waayo maa zaala kama zuulin wamaa waman faka kama zuulin wamaa fatiha kama zuulin wamaa barixa kama zuulin wamaa daama wama afar weyntaa wamaa daama keligeeda hal macnaya haddana oo muxuu noqonayaa wamaa daama intuu sidaa yahay wey wamaa daama intuu sidaa daa'imayo ama intuu sidaa yahay wamaa daama intuu sidaa yahay ama intuu sidaa daaimayo waa isku macna maadaama inta uu daa'imayo zaydun zayd qaa'iman mid taagan inuu yahay maadumtu xayan ay qur-aan soo maa maadumtu inta aan daa'imaya xayan mid nool inaan ahay marka toddobada hore isku macnay noqdeen layse keligeeda hal macnay noqotay afarta ku xiga isku macnay noqdeen maadaamana keligeeda hal macnay noqotay oo inta uu daa'imsan yahay noqotay afar qeybay marka macna ahaan u qayb samayni karo toddoba isku macnaa layso hal macnaa afarta ku xigtoo macnaa iyo maadaamo macnaa xagga macnahana waa afartaas wax lagala weynayo ma insha allah iyo wamaa wixii tasarafa ka yimaado minhaa afcaasha wixii ka yimaado afcaasha hadda wuxuu kuu sheegay iyagoo ficil maadi ah soo maa haddii mudaarici amar laga dhigana waa lamid ilaa ficliga maadiga mudaaricna wuu noqdaa amarna wuu noqdaa afcaasha saddex inay uqaybsato waa soo marnay ficli maadigu hadda kuu soo sheegay kaana soo maahayn kaana mudaariceeda yakuunu buu noqonay yakuunu amarkeedana kun ayuu noqonay hee maadiga ismiguu rafcinaya khabarkuu nasbinaya mubtadaya khabar buuna galay mudaarica iyo amarkana waa lamid wamaa tasarafa minhaana sidaa ayuu u jeedaa wamaa shayna sidaa ayuu u camalfalay tasarafa ka yimid minhaa afcaasha ka yimid naxu kaana wayakunu wa kun kaana waa maadigii yakuunu waa mudaaricii kunna waa amarkii وأصبح ويصبح وأصبح أصبح وماضي يصبح ومضارعي أصبحنا وأمرك تقول وحد لدهي كان وضوء هذا زيد نيك زيد قائما بالتاجر كان وضوء هذا زيد زيد قائما بالتاجر كان فعل الماضي المبني على الفتحة لا محل له من الإعراب زيد زيد اسمه كان لدهي زيد اسمه كان كان اسم جدوي واسم غير حاجة كده مبتدئ وهواي إلى الفوق زيد اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قائما خبر كان مرفوع بكان وعلامة رفعه إما زيد اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه بل طوارت في آخر لأنه اسم مفرد صدق معه قائما خبر كان منصوب بكان منصوب مرفوع معه منصوب بكان وعلامة النسب فلا طوارت في آخره وليس ما أهان عمرو منك عمر شاخصا من تجي معه ما تجيه أما شاخصا من تاجا معه اسمع معه لما معنى ولا معنيه ليس فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب عمر اسم ليس مرفوع بالليس وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره صحيح؟ لأنه اسم مفرد شاخصا خبر ليس منصوب بالليس وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره iyo wamaa ashbaha dalika intaa iyo wixii uegday adigaba dabada ka mar qur-aanka waa ku badan yahay kaano iyo walaalaheeda saddex iyo tobanka ficil qur-aanka aad ugu fara badan yahay meel kastood ku aragtaana ismina way rafcinahaya khabarna waa nasbinaya dhammaan meel kastood ku aragto kaana weliba qur-aanka aad bay ugu badanta wa kaana allahu gafuuran raxiiman so-aal qur-aan maaha kaana allahu allahu ismigeedii waa rafcisan wey gafuuranna waa khabarkeeda raxiimanna khabaru bacda khabar baa la yidhahdaa markeedan ogaan doona insha allah wa amaa ina wa akhwaatuhaa ina iyo walaalaheeda فإنها إن إيا وراءها تنصب وحي نصبني الاسم اسمك وينصبني وترفع ويرفعني الخبر خبرك ويرفعني فعن صور الشيخني قلالني العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر لو يقانه سدح غير يقول قيب سميا قيب اسمك يرفعنا يا الخبر كان وينصبنا يا قيبنا اسمك ينصبنا يا الخبر كان ويرفعنا يا قيبنا لغضب النصب يسقط رياسه سيدا ماهي waxaan ka soo baxnay qoladii ismiga rafcinaysay khabarkana nasbinaysay saddex iyo toban bay ahaayeen saddex iyo tobankana afcaal bay wada ahaayeen ficli bay ahaayeen xaraf kuma jirin ismina kuma jirin soo dhag maha qaybta labaad waxa weeyaan qayb ismiga nasbini khabarkana rafcini qaybkan ismiga nasbini khabarkana rafcinayo waa lix lix weeye soo dhag maha lixda waa wada xuruf ficli kuma jiro ismina kuma jiro lixda waa xaraf waa lix xaraf lixda afar ka mid ee nuunshidanabaa u dambaysa midna taabaa u dambeeya midna laabbaa u dambeeya laamshida waa ina anna kaanna laakina layta lacalla waa lixda xaraf ina anna kaanna laakina layta lacalla waa lixda xaraf lixda xaraf meesha aad ku aragtoo indhaha ku saarto ismiga waa nasbinayaan abarkana way rafcinayaan ismigan iyo kabarkana mubtada iyo khabar ay ka keeneen ma fahanteen amaa ina waakwaatuhaa ina iyo walaalaheeda fainahaa ina iyo walaalaheeda tansibu waxay nasbini alisma ismigay nasbini watarfacu waxay rafcina alkhabara khabarkana way rafcini wahiya ina iyo walaalaheeda ina weeye wa anna weeye walaakina weeye wa kaanna weeye saddexdaa nuunshiidanaaba u dambaysa walaysa iyo walacallana waa lixda waa wada xarf taquulu waxaad leedahay ina zayda qaa'imun walayta camran shaakisu ina zayda ninka zayda qaa'imun mid taagan weeye walayta zaydan zayd shaakisun mid tegaya muu ahaay iyo wamaa ashbaha dalika kuwa iyo wixii u eg ina zaydan qaa'imun ina xarfu nasbin watawkiidin tansibu isma watarfacu lkhabr زيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في أخيه قائم خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخيه لكت رارعي إن حرف نصب انت هو كل وجه كتعدي أبنت حرف النصب وتوكيد نواقيضة وتوكيد محلو جيدا أسرع بصورة مصنف حروف اللحدة معاني أي فائدة يا رجل macaaniduu rabaa inuu kuu sheeg asagaa kuu sheegaya oo inna iyo anna tawkiid wax la yidhahday tusaan ka anna tashbiih bay tustaan laakinna istidraag wax la yidhahday tustaan layta tamani bay tustaan lacalla taraji ama tawaquc ayay tustaan waxaasu soo wadaa waxaa loo jeedaana waa fasiri doonaa waa caddaynayna insha allahu tacaala ko laakiin icraab ahaan iska sii qabso inna xarfu nasbin watawkiidin waa xaraf ismiga nasbinayo waxna adkaynayo tansibu isma ismigay nasbini وترفعون خبرها خبر كان ويرفعين اسم جاي نسبني خبر كان ويرفعين زيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في أخيه قائم خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخيه صوم يقوى وليت عمرا شاخص ليت حرف نصب وتمن ليت وحرف وح نصب وتمني وحلا يراهدنا ويفايديسا تمني أنا وشيك دونا وح الله كو عمرا اسم ليت ليت حرف نصب وتمن تنصب الاسم وترفع الخبر عمرا اسم ليت منصوب بالليت وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في أخي شاخص خبر ليت مرفوع بالليت وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخي وواضح المرين ما أكثر نحو إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص iyo wamaa wixii ashbaha shabahay dalika waxyaabaha wixii shabahay wa macnaa inna wa anna inna iyo anna macnahooda litawkiidi adkeen ayuu u sugnaaday walaakina lafdiga laakina ana lilistidraaki adkeen ayuu kadabatag ayuu u sugnaaday wa kaannana litashbiihi isu ekeen ayuu u sugnaaday walacallana litaraji watawaquc ayuu u sugnaaday walayta miyuu ka tegay qaarkiina ma idiin qoray walayta litamanii sooma qorin wuxuu leeyahay xuruuftani macaani bay faa'iideynayaan dhegta raarici meel yaraa wax kaa dareensiinaya meel yar yaa wax kaa dareensiinaya si mar walba aad indhaha u taagto ama dhegaha aad u taagto maxay tahay alkalaamu huwa lafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci xayaan ku soo marray bilowga kitaab soo ma ahayn wa aqsaamuhu alaaatun ismun wa ficlun wa xarfun وحرف وحرف جاء لمعنى صواهي وحرف جاء لمعنى المعنى هذا مدوها عرف معنى كين او حرف كلا استعمال ايو كلامك عرفت لو استعمال ايو انه معنى كينا سو سيدا ما هي سو سيدا ما انه سو مري هذا الا يا ان اللح ويحدى هو حرف مرة دي حرف يو ويني معنى كينا وما استعمالك رو هديك لي ما فهمني إن يا أن اللح ويا اللح لو وضع حروف مرة دي حروف يهي لما استعمالك رو ilaahay macno meesha u keenayaan mooye soo ma fahmi waayahay inna iyo anna macnahoodii buu rabaa inuu kuu sheego si aadan u waaswaasin oo aadan u dhihin war xarafkan maxaa loogu isticmaalay kalaamka hadduusan macno keenaynin macnihii buu rabaa inuu kuu sheego xuruuf kaloon soo marnaa jirata macnay faa'iidaynaysa laakiin kugu isa sheegin hadalku kugu badinayuu diidanaa oo waxaa ka mid a mudaarica maxaa nasbinaya an iyo lan iyo idan iyo kay iyo waxaan soo maahay xuruuf ay ahaayeen ayagaba macnay keenayeen laakiin macnihii kuguusa sheegin u iska dhaafo waayo haddii mid walbaa macnihiisa la sheego kitaabkaa fara badanaya kitaabkana inuu yaraado wax la xifdin karo noqdaa la doonaya ama ina iyo anna ayagu macnahooda lagama tegi karo khatar waay muxuu yahay marka macnahoodii inna iyo anna labadaasi isku macnay faa'iideeyaan maxay tahay hadalkay adkeeyaan tawkiid tawkiid waxaa loo jeedaa nin hadduu ku yidhaahdo zaydun qaa'imun zayd inuu istaaguu kuu sheegay soo maahan hadalkaa ma adka inuu ciyaarayaa suurowda zaydun qaa'imun zayd waa istaagay ciyaar ciyaaraa ka suurowda inna hadduu geliyo oo inna zaydan qaa'imun yidhaahdo ama anna uu geliyo anna zaydan qaa'imun uu yidhaahdo wax dhaartuu la mid yahay hadalka waa adagya ciyaar ma suuroobi karo saxiix sidaa darteeda inna iyo anna waxaa la isticmaalaa meesha ay suuroobi karto ruuxa inuu yar shakisan yahay wax laga shakin karo oo adigaa beenaale lagu yar haysta inna iyo anna ad gelini ama beeraale laguma haystee waxa aad ka warrami haysaa wax adaga wax la fahmi kara maaha wax yar adag wey miisaal heebuushaa soomaali imaada inaad dadka u sheegtaan rabtaan waxaas wax la qaadan kara maaha waa looma malaynaya inay run tahay inaad gelini marka si loo qaato war ma fahmi inna iyo anna tawkiid bay tusayaan tawkiid ay tusayaan waxaa loo jeedaa ruuxa inna iyo anna hadalka marka uu geliyo waxuu dhaartay ahaanuu lamid yahay ciyaar ciyaar kama suuroobayso hadduu inna iyo anna inta u geliyo haddana ciyaaraan ujeeda yidhaahdo ruuxa mar dambe warkii lama qaadanayo war kadaab baa tahay na dhaaf leeyahay khayr malihid adiga waayo hadalka inna iyo annaad gelini haddana be hadal waa ciyaaraya ad leedahay wax suuroobi kara maaha inna iyo anna hadalkay adkaynayaan saasaa loo jeeda ma fahmi kaanna may laakinaa ku xigta laakinna istidraag wax la yidhahday tus istidraag waxa weeye lafdigood istidraag ka dabatag weeye hadal ayaad sheegtay hadalkii markaad sheegtay waa la fahmay hadalkan sidaad u wandaa loo fahmay laakiin hadalkanaa wax kale laga sii dhex fahmay waxaa kalaad diini meesha kuma jiraad leedahay laakinaad keeni sida waxaan ku idhi zaydun caalimu ninka zayd waa caalim alla ilahay ninkaan cilmi yaqaan diinta waa xifdisan yahay caalimun waad fahamtay marka caalim inuu yahay ninkii waan kuu sheegay soo dhag maaha laakiin zaydun caalimun maxaa kasii dhex fahmi kara nin cibaado badan inuu yahay ninkaa shanta salaadood masaajidku ku tukanaya jamaacada dadka diintu u sheegaa nin cadaaladoo wanaagsan weeye sidaasaad fahmi taa adi kuma sheegin laakiin adaa ka fahmaya mar haddaan caalim weeye ku idha dee nin fiican inuu yahay umaad iska fahmi soo ma aha ninkanna caalim weeyaane laakiin waa shaydaan oo kale nin fiican ma aha hadalkii baan ka daba tegaya waxaan ku lehay laakinahu faasiqun zaydun caalimun zayd waa caalim laakinahu ninkii zayd ahaa faasiqun faasiq wey si kale uu caalim isaga yahay mooye nin khayr le ma aha ama waxaan kule kuleeyahay zaydun caamiyun zayd waa caam diin waxba kama yaqaana ninka qul huwa lahaa ku adag waayahay maxaad fahmi markaa hemooryaan inuu yahay umalayni markiiba nin caami hadduu yahay diinta uusan waxba ka ogeyn nafta bini aadamka sideedaba waxay ku dabeecaysan tahay inay wax raadsato waxa ay raadsanayaan waxaa ka mid ah dulmi inay xadgudub samayso waa ku dabeecaysan tahay bini aadamka laftii yani inuu wax badsado xoolo badsi dad badso ee qambaarushahwa badso tacadi samee xadgudub waa wuxuu ku dabeecaysan yahay waxaa ka celin karayaa arrinkaasi cabsi oo uu ka baqayo ilaah ama uu ka baqayo ilaah geeri ayaa ka celin karaya tacadiga saxiix marka ninka haddaan ku idhaahdo caamiyun caamo weeye hee ilaah wuxuu kaga baqi lahaa diintii weeyaane ma yaqaano wey mar hadduusan waasici wixii reebi lahaa uusan aqoonin waa alla ka cabsi ee waxaan ujeedaa diintiiye waxaad iska fahmi caamiyun markaan ku idhaahdo ninkaa inuu yahay nin xun oo aan tukanin hadduu rabay khayr dara sameeye waka zaydun caamiyu ama zaydun jaahilu anig kuma aanan sheegin oo kuma aanan dhihin zayd waa faasiqo waa nin xun oo waa khayr daray kuma aanan lakiin adaa iska fahmi waxaan ku leeyahay marka laakinahu aa'ic war zayd waa nin fiican oo muiic weeye salaadaha iyo waxaas iguu tukadaa nin wanaagsan weeye si kale buu caamo isaga yahaye nin xun ma aha saxiix waxaa lamida nin hadduu geesi yahay oo geesinimo lagu yaqaano haaliban waa deeqsi nin hadduu geesi yahay waana waa deeqsi sida badan hadduu deeqsi yahayna waa geesi sida badan waxaa ku idhaha zaydun shujaacun zayd waa geesi waxaad fahamtay inuu deeqsi yahay laakinahu bakiilu makuur waa ninka shilin ma bixiyo deeqsi waa si kale inbuu geesi u yahay istidraag waxaasaa la yidhahdaa hadalka wixii laga fahmay inuusan jirin baan kuu sheegaya istidraagkaasaa la yidhahda war istidraag ma fahmi waayo berri waa la isweydiinaya istidraag insha allah ko kaanaa kuu timid tashbiih bay tustaa tashbiih waxaa loo wadaa kaanada ismiga ay nasbinayo ay ku jirtoy nasbisay he wuxuu u eg yahay khabarkeeda ismigeeda iyo khabarkeeda laba ismi weeyaan way isu eg yihiin kee wax uu ekaanaya ismigeeda wuxuu u eg yahay khabarkeeda miaal aan ku siiyo kaana zaydan asadun baan ku idhi kaana zaydan zaydan soo ismigii oo nasbisan maaha asadunna soo khabarkeedii maaha macnihii wuxuu noqonayaa ismigeedan zayda wuxuu u eg yahay oo aan laga garanayninba libaax ma fahmi tashbiih waxaasaa la yidhahdaa layta tamani wax la yidhahday tusi tamani waa shalayto ama waa qoomamo ninba siduu u yaqaano tamani waa shalayto ama waa qoomamo oo maxay tahay waxa weeye waxaadan helaynin oo ku dhaafay inaad ka shalaytoo tira alla yaa igu soo celiyaa wixii ama waxaan inaad hesho waaba laga yaabaaye laakin wax la rajaynaya maaha wax adag wey inaad tira alla wax ayaa isiiya tamani waxaasaa la yidhaahdaa lacalla waxay u sugnaatay taraji ama tawaquc taraji waxa weeye waxaad jeceshahay oo weliba inaad heli ay kula tahay tamaniga iyo taraji waxay ku kala bedelan yihiin tamaniga waa waxaad jeceshahay laakiin inaadan helaynin bay kula tahay amaa tawaquca lacallada macnaheeda waa tawaquc ayaa kami taraji ayaa ka mid aan ujeeda taraji tarajiga waa wax inaad heli aad u malayni aadna jeceshahay tawaqucna way faa'iidaysaa lacallada waa waxaad ka cabsani macaanidaasay faa'iidaynayaan markaa fahmi waayin macaniga wa macnaa inna wa anna inna iyo anna macnahooda litawkiidi adkeen ayuu u sugnaaday oo ruuxii wax dhaartoo kale u noqonaya walaakina lafdiga laakinaa macnaheedana lilistidraaki ka dabatag ayuu u sugnaaday oo hadal wax laga fahmaad ku baabi'ini ma jiraad leedahay waxaas wa kaanna lafdiga kaanna'ina litashbiihi isu ekeen ayay u sugnaatay ismigeedaa khabarka u ekaanaya walayta miyuu idinku xijisiin walayta lafdiga layta'ana litamanii shalaytuu u sugnaaday alla waxaa maxaan u heli waaye oo kale walacallo lafdiga lacalla'ina litarajii rajeen ayuu u sugnaaday waxaad isleenahay waad heli adna jeceshahay iyo watawaquci ka cabsi aad ka cabsani tawaquca waxaa weeyaan shay inuu dhacayo ay kula tahay aadna ka baqi miaal nin saaxiibka ayaa wuxuu ka soo baxay boosaaso xalay gawaari soo guura galeen maanta waxaa lagu soo sheegay telefon inta laguu soo diray gawaaridii wada socotay ee boosaaso ka soo baxday mid kamid ah gadoomi kuu yahayna ma garanaysa war kii saaxiibkayga uu la socday amuu yahay oo saaxiib meeshaa ku dhintay markaasa waxaad leedahay lacala alxabiiba qaadimu lacala alxabiiba haaliku war ninkaan jeclaa amuu dhintay amuu halaagsamay waa ka cabsi tawaquc waa wax laga baqayo soo dheg maa amaa danantu akhwaatuhaa danantu iyo walaalaheeda fainahaa danantu iyo walaalaheeda tansibu waxay nasbini almubtadaa mubtadahay nasbini walkhabara khabarkana way nasbini calaa annahumaa ayaga ahaanshahooda ayay ku nasbini mafcuulaani laba mafcuul ay yihiin lahaa danantu iyo walaalaheeda ay laba mafcuul waxaan soo sheegnay cawaamisha mubtadaha iyo khabarka gale saddex qayb wey qola ismigay rafcini khabarkana way nasbini kaana iyo walaalahooday ahaayeenoo waa saddex iyo toban ficli qolana ismigay nasbini khabarkana way rafcini ina iyo walaalaheed ay ahaayeene waa lix ficli qolana mubtadihii iyo khabarkii labadaba nasbay u dhiibi oo waa nasbin maxay ka dhigani laba mafcuulu bihi bay ka dhigani mafcuulu bihi weli maanan gaarin oo wuxuu ka mid yahay mansuubaatulasmaa asmaada la nasbin doonuu ka mid yahay marfuucaatulasmaan ku jirna asmaada la rafcinayo ee mafcuulu bihi weli maanan gaarin laakiin danaantu iyo walaalaheeda mubtade iyo khabar bay galaanoo way nasbiyaan labadaba oo marfuucaatul asmaan ku jirnayoo asmaada la rafcinaye muxuu nasbe loo dhexgeliyey wuxuu loo dhexgeliyey qoladanaa wada socota oo kaana iyo walaalaheeda iyo inna iyo walaalaheeda iyo danna iyo walaalaheeda way wada socdaanoo waxay ku wada socdaan mubtade iyo khabar ay wada gelayaan labadaba saddexdaba saddexdaba mubtade iyo khabar ay wada gelayaan laakiin qaabkay ugu camalfalayaana kala bedelan kaana iyo walaalaheed mubtadaha way rafcisa khabarkay nasbisay inna iyo walaalaheedana mubtadahay nasbisay khabarkay rafcisay danna iyo walaalaheedana inna iyo walaalaheed iyo kaana iyo walaalaheed ay la socotay oo waxay ula socotay mubtada iyo khabar inay ku camal falaan laakiin camalkii bay kaga bedelan tahay oo iyada waxay rafcini ma jireen labadiiba way nasbini laba mafcuulu bihi bay ka dhiganay mafcuululawal iyo mafcuuluthaani saxiix laakiin iyadu waxay ka mid tahay labadan ay nasbini mansuubaatulasmaay ka mid noqonayaan wawa mafcuulu bihi wuxuuse halka ugu sheegay maadaama mubtade iyo khabar ay geliyo nasbini kaana iyo innana mubtade iyo khabar ay gelayeen ee uu israaciyo qolada mubtadaha iyo khabarka wada gelayo sumaana fahmin sidaa u galo wa amaa danantu danantu iyo waakhwaatuha walaalaheeda fa inahaa danantu iyo walaalaheeda tansibu waxay nasbini almubtadaa mubtadahay nasbini walkhabara khabarkana way nasbini labadiiba way nasbini calaa annahumaa ayaga ahaanshahoodayna ku nasbini mafcuulaani laba mafcuul ay yihiin lahaa danantu iyo walaalaheeday laba mafcuul ka dhiganayaan laba mafcuulay ka dhigani danantu iyo walaalaheeda laba mafcuul ka dhigani mafcuul maxaa la yidhaahdaa baabkiisa markaan gaarnaan ogaan doonna insha allahu tacaala wahiya danantu iyo walaalaheeda aan kuu sheegayo danantu weeye waxasibtu weeye wakhiltu weeye wazacamtu weeye wara'aytu weeye wacalimtu weeye wawajadtu weeye watakadtu weeye wajacaltu weeye wasamictu weeye qoladaani intan kelimaha iyagu waa fara badan yihiin labaatan ay gaarayaan laakiin xataa koob iyo labaatan waa la gaarsiiya laakiin in yaruu musanif kaaga sheeg insha allah kutubtaa hore ayaad ku gaari doontaa iyagoo fara badan weliba la qaybqaybinayo qoladan uu kuu sheegay musanifka danantu iyo xasibtu iyo khiltu iyo zacamtu afar maho afartaa waa isku macno danantu ay la macno yihiin danantu waan maleeyey xasibtu waan maleeyey khiltu waan u maleeyey zacamtu waan u maleeyey afartaa waa isku macno waa mala afartaba danantu waan maleeyey xasibtu waan u maleeyey khiltu waan u maleeyey zacamtu waan u maleeyey waa mala afartaba wataxsabuunahu hayinan aayad quraan soo maa taxsabuunahu waxaad u malaynaysaan wey hayinan wax fudud saxiix oo waa malo waxaa ku yimid ra'aytu iyo calimtu iyo wajadtu saddexdaa waa isku macno saddexdaba waan yaqiiniye wey calimay la macno yihiin ra'aytu waan yaqiiniye waan hubaa wa calimtu waan yaqiiniye wa wajadtu waan yaqiiniye saxiix saddexdaana waa isku macno ittakhadtu iyo jacaltuna waa isku macno waan samaystay wey waxaad gacmaha ku samaysay oo waxaad leedahay ittakhadtu waan samaystay jacaltu waan samaystay samictuna waan maqlay weeye keligeedaa macno wadata afarta hore waa isku macno oo danantu ayay la macno yihiin danantu waan maleeyey xasibtu waan maleeyey khiiltu waan maleeyey zacamtu waan maleeyey soo dhag maaha saddexda ku xigtaana waa isku macno waan hubaayo waan yaqiiniye wey ra'aytu waan yaqiiniye calimtu waan yaqiiniye wajadtu waan yaqiiniye labada ku xigtaana waa isku macno waan samaystay wey ittakhadtu waan samaystay jacaltu waan samaystay samictuna waan maqlay wey waxaana ka wada dhexeeyaa dhammaan mubtade iyo khabar bay wada gelayaan labadaba waa nasbinaya taquulu waxaad leedahay danantu waxaan u maleeyey zayda ninka zayda munطaliqan mid tegaya inuu yahay wakiltu waxaan u maleeyey camran camar waxaan u maleeyey shaakhisan mid tegaya inuu yahay iyo wamaa ashbaha dalika waxa iyo wixii u eg dananto ficliyo faacil wey waa soo baranay damiir faacilkiia maanta damiir ah danantu darabtu dii aan soo marayi jirnoo kale wey darabtu iyo danantu waxba kuma kala bedelna waa ficliyo faacilkiisii oo ku daba dhegan oo damiira danantu ficlun waa faacil saxiix zaydan mubta zaydan mafcuulun awalun baad dhihi zaydan mafcuulun awal waa mafcuul hore mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhiri camran zaydan munطaliqan miya munطaliqan ama qaa'iman midkaa doonto ka dhig mafcuul ثaanin mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhiri danantu ficlu waa faacil waa ficl iyo faacilkiisi zaydan mafcuul awal mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhirihi liannahu ismu mufrad munطaliqan mafcuul ثaani mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhirihi waa yahay وkiltu cmra shaakisan khiltu ficlu waa faacil camra mafcuul أwl mansuub calaamaةu nasbihi fatxaةu daahiraةu fi akhirihi shaakisan mafcuul ثaani mansuub calaamaةu nasbihi fatxaةu daahiraةu fi akhirihi mafcuul أwl mafcuul ثaani waa kala taqaana mafcuul أwl waa mafcuul hore mafcuul ثaanina waa mafcuul labaad أwl iyo ثaani waan garanayaaye mafcuul maxaa ujeedaa baabkiisaan aadi doonaa insha allahu tacala baabkii markaan tagnaan garan doonaa iyo wamaa wixii ashbaha u ekaaday dalika kuwa aan kuu soo sheegay wixii shabahayo u ekaaday weeye wabilaahi tawfiiq sal allahu ala nabiyina maxamedi wala aalihi wasaxbihi ajmaciin baabu nacti annactu taabicun lilmancuuti fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العرب نحو زيد ومكة نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر waxaan ku soo jirnay marfuucaatl asmaa'i asmaadii la rafcinayey toddobay ahaayeen toddobadii lix ayaan ka soo baxnay faacil naa'ib ulfaacil mubtada khabaru lmubtada ismu kaana wa akhwaatiha khabaru ina wa akhwaatiha lixdaa ayaan ka soo baxnay kii toddobaad waxa weeyaan ataabicu lilmarfuuci wax la rafciyo wixii raaco ismi rafcisan ismigii raaca isna waa la rafcini marfuucaadka kii toddobaad ayuuna yuu weeyaanoo toddoba ayuu ku yahay waa yahay taabicani musanifka wuxuu noo soo sheegay afar inuu u qaybsamayo waxa rafcisan waxaa raaci karayaa afar shay annactu waalcadfu waaltawkiidu waalbadalu afartaa ayaa tawaabic la yidhaahdaa tawaabic والطaaبع للمرفوuع wax رفعisan wixii raaco waa la رفعin waxa رفعisan waxa raacayaana waa نacti iyo caطف tawkiid iyo bedel afartaa wey afartii buu doonayaa inuu ku baro nacti maxaa la yidhaahdaa caطaf maxaa la yidhaahdaa tawkiid maxaa la yidhaahdaa bedel maxaa la yidhaahdaa afartii buu doonayaa mid walba baab inuu kuugu sheego nacti ayuu u soo hormariyey nacti waa nuun iyo cayn isku reeban taana ay ka dambayso annactu nactun af soomaali marka lagu fasiro wuxuu noqonayaa dhegta raarici annactu af soomaali marka lagu fasiro waa tilmaan tilmaan ma la yaqaana hee magaalada ii tilmaam soo lama yidhaahdo tilmaan waxaad leedahay waddadan qaad midig u leexo bidix u leexo jidka sidaasaad arki doonta meesha ka mar waxaasaa nacti la yidhaahdaa waa tilmaan war ninka maxamed la yidhaahdo weligay ma aragay bal ii tilmaam see uu eg yahay waa nin dheer waa dhuuban yahay waa wuu madaxweyn yahay wuu lugaweyn yahay waxaasaa nacti la yidhahdaa tilmaan wey macnihii maxamed hee waa nin dheer wuu dhuuban yahay waa nin dheertaas aad leedaha nacti ah waa tilmaamay hayselaa ninkii nacati waa tilmaan waayahay tilmaantani ruuxii la tilmaamayey magaciisii icraabkii uu haystay tilmaantana qaadani carabi ahaan misaal wuxuu noqonayaa jaaanii muxamadun aawiilu jaaanii waxaa ii yimid muxamedun muxamed baa ii yimid muxamedkii aawiilu dheeraa aawiiluna waa ku tilmaamay hays ninka oo muxamedka aad sheegi mid gaaban iyo ma ahee waa mid dheer soo dheg maa aawiilu ayaa nacti ah aawiilu ayaa nacti macnaheeda waxa weeyaan aawiilu ayaa tilmaan ah muxamedka horena waa mancuut waa mancuut macnihii waxa weeye waa kii la tilmaamayey nacti waa tilmaan mancuutna ismiga horaa mancuut la yidhaahdaaye waa kii la tilmaamayey ismigan dambe nacti baa loo yaqaanaaye nactiga oo macnihiisa tilmaan uu yahay wuxuu raacayaa mancuudkiisa kan uu tilmaamayu raaci wey wuxuuna ka raaci waa meeqa shan arrimood ayuu ka raaci shan arrimood maxay tahay rafca iyo nasbe iyo khafdo waa ismiga icraabkiisii soo maaha o macrifanimo iyo nakiranimo shantaa arrimoodu ka raac ismigan tilmaanta ahee dambe ismigan la tilmaamayo ayuu shantaa ka raacay shantaa waa ismigaa hore hadduu rafcisan yahay ismigan dambe nactigaa wuu rafcismi ismigaa hore hadduu nasbisan yahay ismigan dambe nactigaa wuu nasbismi ismigaa hore hadduu khafdisan yahay ismigan dambe nactiga wuu khafdismi intaa waa icraabkii soo maaha icraabkii asmaada gelay waa waa saddexdaa iyo ismigaa hore hadduu macrifo yahay ismigan dambena macrifuu noqoni oo nactiga ah ismigaa hore hadduu nakiro yahay ismigan dambena nakiruu noqoni nakiro iyo macrifo maxaa ujeedaa sidaas soo wadaa musanifka baabunacti tilmaan ayuu u baab yahay tilmaan annactu nactiga tilmaanta dambe taabicun wuxuu raacayaa lilmancuuti kan la tilmaamayo ayuu raaci fii rafcihi rafcihiisuu ka raaci wa nasbihi nasbihiisana wuu ka raaci wa khafdihi khafdihiisana wuu ka raaci wa tacriifihi macrifanimadiisa ayuu ka raaci wa tankiirihi nakiranimadiisana wuu ka raaci rafcun iyo nasbun iyo khafdun waan soo barannay tacriif iyo tankiirna hadduuna bari doonaa insha allahu tacaala waxaa isweydiinaa fii rafcihi rafcihiisuu ka raaci haddii aan idhaahdo ka waran fii rafcihi godaalkiisa ayuu ka raaci soo sax maaha sax maaha ya maxaa diidi haa rafcuhu godaal keli maahay waa godaal iyo wixii la socday rafca waxaa la yidhahdaa damatun wamaa naaba canha waa godaal iyo wixii ka naa'ib noqonayay oo godaal iyo waaw iyo alif iyo nuun afartanaa rafca laisku dhaahiyey soo maaha calaamaatrafca ilaa afartaas ay ahayde fii nasbihi kordhigiisa ma dhihi kartid waayo kordhi keliya ma aha nasba miaal aan soo bixinay markii aan soo maraynay miaalka wuxuu ahaa fii nasbihi kordhigiisa ayuu ka raacay haddii aad tiro waxay la macno tahay mudug waa gaalkacya adoo dhahay waa gaalkacyo keliya mudug haddaad maqasho gaalkacyo keli waayo meel kaloo mudug la yidhahdaa ma jiro he ninkaa wax jira maa laleeyahay niyo gaalkacyo adi ma taqaan waayo mudug ma taqaanidaa laleeyahay gaalkacyo keliyaa taqaanaa mudug ma taqaani meelo badanaa mudug la yidhaahdaa saxiix waa yahay ee fii nasbihi kordhigiisa haddii aad tiro sidaasay lamid noqoni macnihii nasbe ma taqaaniday noqonin iyaho fii khafdihi hoos dhigiisay ka raaci ma dhihi karti fii khafdihi khafdihiisay ka raaci waa inaad tidhahdaa khafdana maxaa loo jeedaa hoos dhig iyo hoos dhig wixii ka naa'ib noqonay waa hoos dhig iyo ya iyo fatxa soo ma ahayn waayahay mar haddii ay sidaa tahay fii rafcihi rafcihiisa carabi un baan ku celin haynaaye fii rafcihi rafcihiisu ka raaci af soomaali baan ku fasirno hee af soomaali mabale soomaali godaal maahina wax kale ma taqaano hee godaal kelina rafca maaha marka waa inaan carabi sidaan uga maqanle unaan isticmaalnaa fii rafcihi rafcihiisu ka raaci oo godaal iyo wixii ka naa'ib noqonayey ah annactu nactiga taabicun wuxuu raacayaa lilmancuuti kan la nactiyaynaya kan la tilmaamaya ayuu raaci fii rafcihi rafcihiisuu ka raaci wa nasbihi nasbihiisana wuu ka raaci wa khafdihi khafdihiisa ayuu ka raaci wa tacriifihi macrifanimadiisa ayuu ka raaci wa tankiirihi nakiranimadiisuu ka raaci taquulu waxaad leedahay qaama waxaa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد انت هو صوب مرني وباب الفاعل أكو صوب مرني سواء يا باب الفعل العاقل ويهد وحنو تاجن العاقل نعة للزيد بالله العاقل نعة لزيد وتلمان زيد إسكليه إلا وحلا تلمامي هي زيد كوي qaama zaydun zaydaa istaagay shan zayda magaalada joogtaaye zaydka aad sheegi waa kee hee kuwa kale doqomo weeyaane alcaaqilu kan caqliga lahaan ujeeda kaasaa istaagay soo dhag maahan zaydkii baa tilmaantay zaydkii alcaaqilu zaydkii caqliga lahaa weeyaan zaydka istaagani hawni alcaaqiludan waa tilmaan oo zaydaa tilmaami haysta zaydka la tilmaamayo icraabka uu haysto ayuu caaqilka tilmaamta inaan qaadanay قام فعل ماضي مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره العاقل نعت لزيد والنعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره العاقل نعت وحو تلمان أيهي لزيد زيد تلمان أيهي والنعت المرفوع وحلا رفعي تلمان تيسنه مرفوع أسنا وعلى رفعين وحي لا رفعية تلمان تأولي أسنا وعلى رفعين وعلامة رفعه ضبط وارد في آخره ورأيت وحنا أركي زيدا زيدا يا نركي زيد كي العاقلة عقل لها رأيت فعل وفاعل ضربت أوكلوي رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به ولما أن كان منصوبات الأسماء يكمل الغندورة زيدا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره العاقلة نعت لزيد ونعت المنصوب منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره العاقلة نعت لزيد عاقل زيدنت نسب سلانة أي نعتك تاي والنعت أي تلمان تايوي والنعت المنصوب وحلا نسبي أي تلمان تي سنة منصوب أصلا وعلى نسبي وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ومررت وحن صومري بزيد زيد أيان صومري زيد كي العاقل عقل قالها مررت فعل وفاعل بزيد الباء حرف جر زيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره انت وصبرا العاقل نعت لزيد ونعت المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره واضح عن ملين والمعرفة معرفة خمسة أشياء شنشيوي معرفة يدول يا يا نكرين وكلا برو معرفة لفظها معنيه سوحا ويا وحي لقرانيو ووحا لا يقانو شيء معرفة معنيه سوحا ويا ولا يقانا وحني وحا معرفة النقضانا وشن أرمود مدو ضمير ودن ومعرفة damiir waxaan soo marnay faacil markii aan soo maraynay laba u qaybsamaa faacil aahir iyo mudmar sooma ahayn mudmarkoo idil waa wada macrif sidoo kale naaibulfaacil markii aan soo maraynay aahir iyo mudmar aan usoo qaybinay mudmarka waa macrifa mubtade iyo khabar markii aan soo maraynay mubtadaha labaan u qaybinay aahir iyo mudmar mudmarka waa macrifa damiirba haddaad maqasho waa macrifo weligiiba sooma ima fahmin damiir iyo mudmarna waa isku macna adamiir haddii la yidhaahdo iyo haddii almudmar la yidhaahdo isku waxdaa loo jeedaa waa hal ninoo maxamed iyo dheere labadaba loo yaqaanoo kale saxiix mudmar iyo damiir waa isku macna waxba kuma kala bedella mutamimka wuxuu yidhaahdaa almudmaru waadamiiru ismaani mudmar iyo damiir waa laba magac limaa wudica limutakalimin waxayna magac u yihiin mutakalim iyo mukhaatab iyo haa'ib wax loo dejiyey kaa waa baran doonaa insha allahu tacala markiisi yacni waa isku macnu u wadaa mudmar iyo damiir waa isku mid so mafhuum soo maaha waayahay macaarifta shantaa damiira u horeeya ama mudmar midkaan doonta ku magacow waa macrifo weligiiba waxaa ku xigaa ismi calama alismu alcalamu calam waxaa la ismi waa magac calam waxaa la yidhaahdaa shaksi gaar ahaaneed shay gaar ahaaneed magacuu iska leeyahay yacni waa magac laba ruux iyo saddex ruux iyo ka badan aan ka dhexaynin ee hal ruux u gooni u leeyahay sida yuusuf haddii la yidhaahdo hal ruux magacii wey aadam hal ruux magacii wey cali hal ruux magacii wey saxiix kaasaa calam la yidhaahdaa magacyadaa waxay u qaybtamaan magacyo la wada leeyahay iyo magacyo hal hal uu leeyahay hadda rajul haddaan idhaahdo waa magac la wada leeyahay oo rajul intan meesha fadhiyo idin rajul waa la yidhaahdaa wax alla wixii ragay adduunyada jooga idilaa rajul la yidhaahdaa imra'atun haweenoo dhan ayaa imra'a la yidhaahdaa kaas nakiruu noqonaya ee macrifo waxaa la yidhahdaa magaca hal ruux kan hore damiir ayuu ahaa kan labaadna waa calam calamna waxaa loo jeedaa hal ruux magicii laba soomaal kan saddexaad waxaa weeyaan waa ismi mubhama ismi mubhama wuxuu u jeedaa alladii iyo haada ismi mawsuul iyo ismulishaara la yidhaahdaa kutubta horaa si fiican u faahfaahaysa ismulishaare haadaa iyo haadihi iyo haaulaa iyo qoladana ismulishaare la yidhaahdaa ismi mawsuulla waxaa la yidhaahdaa alladii iyo allatii iyo alladaani iyo qolyahani labada qeybba waxaa ka wada dhexeeyaa magaca almubham la yidhahdo almubham macrifo weeye ayaguna qolada afraad ee macaarifta ka mid a waa wixii al la geliyo al alrajulu alfarasu albeytu almasjidu al wixii la geliyaa macrifo weeye asna afraad soo maaha kan shanaadee u dambeeyo waa wixii afartaa loo idaafeeyo ismiyaa la soo qaaday afartaasaa laga dambaysiiyo loo idaafeeyey macrifuu noqonaya damiir ayaa loo idaafeeyey ama calam ayaa loo idaafeeyey ama ismi mubham ayaa loo idaafeeyey ama ismi alwataa loo idaafeeyey he ismigaasna macrifuu noqoni oo waxaa isweydiinaa loo idaafeeyey maxaa ku wada idaafadanaa barasho u baahan lafteeda baabka ugu dambeeya kitaabka oo dhan marka la isku daro baabka ugu dambeeya baabulidaafa la yidhaahdaa kitaabka baabka ugu dambeeya baabulidaafa halkaasaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala wlmacrifatu macrifadii hamsatu ashyaa shan shay wey alismu ismi almudmaru ee damiira mudmar iyo damiir waa isku macnaanid naxwu ana aniga wa anta adiga iyo wixii lamida wey walismu ismi alcalamu ee calama ismi calame waxaa loo jeedaa ruux gaar ahaaneed magicii naxwu zayd iyo wamakata zaydun nin magicii wey nin gaar ahaaneed makatana magaalo gaar ahaaneedoo ardada meesha ugu fadliga badan wey wlsmu zaadaha allahu sharafa walismu ismi weeye almubhamu la ibhaamiyey la ibhaamiyey waxaa loo jeedaa ismi waxoogaa macnihiisa uusan aad u muuqanin xabaagaa ku jira wuxuu la muuqan waaye mar baan ogaan doonaa insha allah ismigaa mubhamkee laba qayb ayuu u qaybsan yahay ismulishaare iyo ismi mawsuul intaa un ku dheg adiga ismulishaare iyo ismi mawsuul labadaasaa mubham la yidhaahdaa ismulishaare haadaa ayaa ka mid ah ismi mawsuulla alladii ayaa ka mid ah والاسم ويا المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء سبح لما هو اسم الإشارة والاسم اسم ويا الذي اسمه فيه دحدي أي كسو انتهى إلى ألف واللام واسم أي الكجستو نحو الرجل والغلام وكذا وما اسم ويا أضيف لو إضافي ilaa waaxidin mid baa loo idaafeeyey oo min haadihi alarbacati afartan ka mid ah afartan wixii loo idaafeeyaana macrifuu noqonaya loo idaafeeyaa maxaad ujeedaa mar baa la ogaan doonaa insha allahu tacaala wanakiratu nakira kullu smin ismi dhammaantii weeye ismiga oo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigii ayuu ka- ku faafsan yahay laa yaktasu goonni uma laha bihi ismiga waaxidun ruux goonni uma laha duuna aakhara ruux kale la'aantii goonni yacni wuxuu leeyahay macrifuu noo soo sheegayoo macrifada waa shan arrimood haye nakiruuna ayuu rabaa inuu na baro nakira waxaa la yidhaahdaa buu ku leeyahay waa magac kasta oo dad badan ay wada leeyihiin ruux ruux ka xigaana uusan waa magac qolada wada leh ayaan kala xigin qolaa wada leh qolada wada lehna kalama xigtaba nin walba magaca waa leeyahay sida rajul oo kale rajulun marka la yidhaahdo ee magaca rajul waa wada leenahay imtixaanada waa wada leenahay nin nin ka xigaana ma jiro nin dhihi karaa ma jiro aniga un baa rajul ii yidhaahdaa iyo cid kaloo rajul lagu sheegaya aanan maqlin rajul anaa iskale cid kalena rajul lama dhihi karo nin dhihi karaa ma jiro waa magac dad ka dhe koox ka dhexeeyo dad keli maaha wuxuu rabaa waa ha noqdo waa magac koox ka dhexeeyo kooxdaa uu ka dhexeeyana ayan kala xigin cid cid ka xigsan kartaa ayan jir ka ayaa waxaa la yidhaahdaa nakira annakiratu kullu smin shaa'icin fii jinsi waa magac ku faafsan shaa'ic way wada leeyihiin buu ujeedaa ku faafsan fii jinsihi qoladii wada lahayd ayuu ku faafsan yahay oo nin walba waa leeyahay laa yaktasu bihi waaxidun duuna aakhar ruux ruux ka xigaana ma jiro waa la wadale kaasaa nakira la yidhahdaa wanakiratu nakira kullu smin ismi dhammaantii weeye ismiga oo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi qoladii wada lahayd ayuu ku dhex faafsan yahay laa yakhtasu goonni uma laha bihi magacaas waaxidun ruux goonni uma laha duuna aakhare ruux kalena kama xiga oo goonni ogama laha wa taqriibuhu dhowayntii kullu maa taluxa dukhuluul alifi wallaabi calayhi waxaa xoogaa intaa in ka dhow aad kusii fahmi karto waa ismi kasta oo al ay geli karto markaayaan al ku jirin waa nakira ismi kasta oo al ay geli karto markaayaan al ku jirin waa nakira sida rajulun alrajul aad dhihi karto imra'atun almar'atu baad dhihi karto baqaratun albaqaru ayaad dhihi karto shajarun ashajar aad dhihi karto masjidun almasjid ismi kastoo yaan al ismi kastoo al aqbali karo markaayaan asha ku jirin waa nakira ash haddii ay ku jirtana ashaa macrifo ka dhig wataqriibuhu dhowayntii kullu maa shay dhammaantii weeye saluxa u suubaday dukuulu lalifi wallaami algelidii calayhi korkii ay gasho naxwu rajul walfaras oo kale arajul alfaras haddii asha aad ka goyso oo rajul iyo faras aad tidhaahdo nakiru noqoni haddii laakiin asha aad geliso macrifuu noqonayaayo ashaa macrifa ka dhigi wabilahi towfiiq sal allahu alay